Farshaxanku waxa uu ka mid yahay dareenada lagu muujiyo aragtida iyada oo la adeegsanayo hab sawir-gacmeed ah. Bandhiggan oo ay sameeyeen dhalinyaro hibo u leh sawir-gacmeedka oo ay soo qabanqaabiyeen ururada Associated iyo Samedsco oo ka jira magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay Akadeemiyadda Dhaqanka, Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ururada Samedsco iyo Associated oo kulankan soo qabanqaabiyay iyo guddoomiyaha Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed ayaa dhiirigeliyay dhalinyarada leh hibada farshaxanimada.
Akadeemiyadda waxaa sharafweyn u ah inay maanta qeyb weyn ka wada ay ka qaataan dadka ama dhalinyarada oo hibada gaarka ah leh inay ku soo bandhigaan barnaamijka ama niyaddooda wax ku jira. Akadeemiyadda howleeda ka mid tahay inay dhiirigeliso dadka hibada leh gabdhaha iyo wiilasha.
che posso sostenere per il futuro dei giovani somali.
farshaxanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha soo nooleyn kara si sahlan u soo nooleyn kara taariikhdii aan soo marnay maxaa yeele haddii farshaxanka uu meesha ka baxo waxaa lumaya taariikhdeenoo dhan way lumaysaa Dhanka kale, Faarax Sheekh Cabdulqaadir, wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya, oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay in wasaaradda waxbarashadu diyaar u tahay kor u qaadidda waxyaabaha la xiriira hibada dhalinyarada leh farshaxanka.
inaan munaasabadan oo kale isugu imaano oo aanu daawanno waxa ku jira maskaxda iyo qalbiga da'yarta soomaaliyeed ee ku dhashay kuna barbaaray duruufaha adag laakiin doonayo inay adduunyada u soo bandhigaan oo luqad dadku aanay wada garanayn laakiin iyagu ay garanayaan ay ugu soo bandhigaan sida ay wax u arkaan runtii aad baan ugu farxay farshaxanka weyn keliya ma aha sawirka iyo sida loo sawiray keliya ma aha laakiin waa fikradda iyo maskaxda iyo fasirka ka dambeeya sawir kasta oo aan arkaynin marka qaar sawirrada qaar waxa ay cabbirayaan wax haddii sheeke laga qori lahaa buug dhan noqon lahaa ama boqolaal beej noqon lahaa iyo sawirkaas ay ku soo ay ku soo koobeen
Kulamada noocani ah ayaa la rajaynayaa in ay kor u qaadaan hanka iyo hibada dhalinyarada leh farshaxanka